Xarunta Farsamada Gacanta Maracaad ee magaalada Beledweyne ayaa in ka badan shan iyo toban dhalinyaro ah u sameeyay fursado shaqo si ay nolol maalmeedka qoysaskooda ugu dabiraan. Dhalinyaradan ayaa qabanaya howlaha alxamida, gawaarida, naqshadeynta iyo weliba beddelka qalabka cilada ku yimaada. Maamulaha Xarunta Farsamada Gacanta Maracaad ee magaalada Beledweyne, Xasan Maracad Abe ayaa raadiyo Beerula uga waramay ujeedka ay u sameeyeen shaqo abuurkan.
waxaan ahay maamulaha guud ee xaruntani maracadda workshop Een, xaruntani maracadda workshop waxay ka howlgashaa galbeedka magaalada beledweyne waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah gaadiidka kuwa yarka ee raaxada iyo kuwa weynka ee xamuulka ah haamaka shidaalka ama biyaha ee yar iyo weyn intaba ayagana waa duubnaa oo waa sameynaa qurxinta iyo qalabeynta guryaha kama marno sida ganjeelaadka albaabada iyo daaqadaha oo kaleento Een, dhalinyarta halkani een, ka howlgasho waa afar iyo toban qofood waaye Ee, afar iyo tobankaas qofna dhammaan waa wada xirfadlayaal waaye xirfadooda aas-aaskoodana halkan ayay ka bilaabatay isla halkaani ayayna ma aragtay hadda ay ka howlgalaan oo dhammaantood waa kuwa hadda isku filan oo waxaan isdhihi karaa in waxay qeyb weyn ay ka qaadatay inay xirfadaani ay bartaan yareynta shaqo la-aanta iyo inay noqdaano kuwa dhalinyartii isku filan qofku hadduusan wax uu ku mashquulo uusan helin ama xirfad daanoo kale uu baranin een, waxaa dhici karto maskaxdiisa wax badan inuu maaragta kasoo maaxato inuu maandooriyo basato inuu tahriibo inta waa wax dhici kara waaye la-aan waxaan soo joodin lahay una soo joodin lahay dadka een, xirfadlayaasha ah ee xoogooda ku xamaasho ee meheradaha ay u furan tahay in dhalinyarta ay gacan qabtaano inay uga faa'iideeyaano een, xirfadda maanta ayaga ay yaqaanaano ama ay ku shaqaystaano si ay u anfacdo een, jiilkaasi hadda soo kacayo midda kale een, dhalinyarta ayagana waxaan dhihi lahay inay ka faa'iidaystaano een, xirfadaha maanta dunida ka jiro weliba kuwa ma aragta waxaan dhihi lahay een, ugu muhiimsan xirfadaha waa kuwa gacanta laga barto ee in ma aragtay waqti ay ku bixiyaan inay bartaano inay u dul qaataano intay xirfadaasi qofka uu baranayo wuxuu la kulmayaa in culeysyo fara badan ayaa soo wajihi karo in culeysyadaas ma aragtay ay u dulqaataano kana faa'iidaystaano fursaddaasi maanta loogu yeerayo inaysan dhib aysan u arkin een, inta xirfaddaasi barashadeeda ay ku guda jiraan een, culeysyada uga hor imaanaya een, macalinkooda maanta qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay maracadda workshop ayaa u mahadceliyey magacaygu waa saabir waxaana ka mid ahay dhalinyarta ka faa'iidaysatay geeriska xasan maracda workshop waxaana bartay anoo farsame anoo wax aqaana imaaday farsamayaqaan hadda waa noqda wax walba waa shaqaysan kara intaa tabirteeda ah. waxaan xooggeeyna ma oo waa maashta geeriska xasan maracda workshop waxaan aaga maarmay macnaha si-aanteeda inaan qof fici aa wax weydiisto dhalinyarta kalena maxaa dhilahay meelaha wax lagu sameeyo inay tagaano ay wax ka faa'iidaan kasii anoo kale hadda si-aanteeda aniga wax waa bartay anoona wax aqaana geeriska imaada si-aanteeda wax waa bartay baa Xarunta farsamada gacanta Maracaad oo ku taal xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa ka mid ah xarumaha lagu cilad bixiyo gawaarida taasi oo door muhiim ah ka qaadato horumarinta iyo shaqaalaysiinta dhalinyarada.